waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali shuruucyadan waxaa waxaa soo dejiye wax loo yaqaano chief health minister waxa waaye wasiirka ugu sarreeya oo oo dhinaca healthka marka direction ay bixiyeen ama amar ay bixiyeen oo amarkaasuu yahay in ay dadka guriga joogaan sababaha loo bixi karona ay yihiin sababo oo loo talgale ay yihiin adaa dooninaysid cunto ama waxyaabaha guriga loogu baahan yahay ama haddaa xasbitaal ama ama ama u baahan tahay medicine haddaa u baahan tahay saddexaad waxa waaye shaqo iyo iyo waxbarasho shaqadaas iyo waxbarashada guriga haddaa ku qaban kartidna waxaa la rabaa inaad guriga ku qabatid laakiin hadday tahay adaa ku qasban tahay inaad baxdid oo lagu ogol yahay ta kale waxa waaye in jimicsi lagu ogol yahay ama exercise daratina ordid marka sababahaas hadday ahayn booliiska hadday ku staajiyaan waa ku ganaaxi karaan waa gartay boolisku marka daday ganaaxeen mararka qaarkood qaladaad bay galaan haddii qofku uu aaminsan yahay si khalada in loo ganaaxay muxuu samayn karaa
marka ganaaxyadan ganaaxyada kala camal waaye jidka markaa marisid nar guduud hadaa martid ama ama speeding hadaa lagu qabto hadaa xoog ku wadid gaariga isla sidii waaye tan u horeysa waxaa dibcecelis aa u qori kartaa hay-adda lanoofines victoria dibcecelistaas qof walba waxay ku saabsan tahay xaaladooda iyo dembiga sida sababta ay u galeen ama ama inayna gelin marka inay u sharaxaan waaye sababta loogu tirin lahaa hadday ku guuleysan waayaan waxaa loo ogolyahay inay maxkamad codsadaan sida kuu sheega sida hadda kuu sheega maxkamadaha wakti dheeraa la sugaa laakiin kolley maalintooda maxkamadda way helayaan hadday rabaan marka dibiceliskaas dhan ay haystaan
waa garta marka nidaamka caadiga ahaa ee loo raaci jiray ganaaxyadaa loo raacaya haddaan taa ka gudubno guryaha dadka kirada ku jira ama ganacsatada meesha ama meesha ay ku ganacsanayaan u kiraysan yihiin shuruuc baa laga soo saara shuruucdaas maxay yihiin ha marka guryaha la kiraysanayo iyo meelaha ganacsi la kiraysanayo labadaba lix bilood wax la dhaho moratorium ama stages in laga saari karin dadka degan ama dadka ka shaqaysto meelahaas oo dadka ijaarto marka lix bilood looma ogola in la saaro taas waa kow talabaad waxa waa ijaarka in la kordhiyo looma ogolo waktigan lagu jiro ta saddexaad waxaa loo ogol yahay siiba guryaha la degan yahay in aa contract ama agreementka heshiiska lagu jiro inaad ka baxdid viruskan ka hor waxa waaye haddaa ka baxdid heshiis waxaa laga yaabaa in bil ama laba bilood ilaa ay qof kale ka helaan in in in lacagtaas lagaa daba imaado marka viruskan waktigeeda markii lagu jiro waa waa waa loo ogol yahay waa garta kiradoo kale laakiin haddii qofku kirada uu bixin waayo laakiin uu rabo inuu guriga ku sii jiro qofka guriga iskale iyo kan ku jira ka wada hadlaya miya
ha ha marka waxaa la rabaa inay heshiis la galaan kolley hadhow waxaa laga yaabaa caddeyn in in loo baahnaado qofka hadduusan shaqaynaynin ama qof oo shaqada ama shaqada una ka yaraanin aynan jirin sabab uu kirada u bixin waayo taas lama ogolo marka qof shaqaysanaha lacag soo gelayo ma dhihi karo lacagta ma bixin karo maxkamad haddii la geeyo qofkaas waa laga yaabaa in laga saaro marka lama rabo in khiyaano ama ama been isku sheego qofka hadduu shaqaysanayo weli weli inuu kiradiisa bixiyo waayo dowladduna lacag bay kus lacag bay soo saarta ay leedahay waxaan ku caawinayaa dadka kirooyinka kaga caawinayo ama ganacsata ha noqdeen ama dadka guryaha degan ba ha noqdeen
sax sax xasan sideetan aniga horta sharcigan aan ka hadlayno waa khaasatan victoria sharciga oo gobolkan waayo marka victoria markii laga hadlo sideetan milyana gees loo dhigay oo loogu talgalay in dadka guryaha degan ijaarka iskaga bixiyaan oo oo siiba dadka tusin karo in shaqada ka yaraata ma ahan dadweynaha oo qof walba marka lacagtaas toosa loo siinaya qofka guriga iska leh ama landlord wax loo yaqaan marka waa rent rent relief aa loo yaqaana waa gartay haddaan u gudubno coronavirus shaqooyin badan buu joojiyey dhanka maxkamadaha saameyn intee la eg buu ku yeesha maxkamadaha iyo nidaamka cadaaladda gobolkan gaar ahaan victoria
marka shaqo shaqada marka laga hadlo kolley waa loo ogolyahay dadka businesska hadduu shaqada ka dhamaado ama ka yaraada in ay ku dhahaan kuma baahno hadda inaa saacadahaada inaa ku yarayno waayo amsa inay caddeeyaan waayo laakiin ay tusiyaan in shaqada ku yaraatay ay run run ka tahay haddii sabab kale kaa burinayaan oo sax ahayn waxaa loo yaqaana unfair dismissal ina inay kaaga saareen shaqada si oo xadgudub ama si khaldan maxkamad la aadi kartaa laakiin badanaa hadda maxkamadaha waxay u badan yihiin telefoonka in in lagu hadlo maxkamadaha badankood waxyaaba hadday ahayn deg deg ama waxyaalo oo oo qof wax aada saameynayn dib aa loo dhigaa marka hadduu yahay wax oo shaqo durbo u baahan tusaale ahaan qofaa gurigaada soo dhexgale aa rabtid inaad ka saartid ama ama adaa xabsi ku jirtid ama adaa ha marka in case by case ayaa loo yaqaanaa wuxuu ku saabsan yahay qof qofba casebood waa gartay dadka xabsiyada ku jira maxaa iska bedelay iyaga
dadka xabsiyada ku jiro lama baaban karo personal qof oo reerkooda ama saaxiibooda uma tegi karaan badanaa looyaradooda ama qareenkooda waxa waa inay wacaan waayo laakiin waxay sheegeen xabsiyada waxay dhaheen telefoonada loo badiye dadka xabsi ku jiro waxayna waxayna encouragement waxay siiyeen culays waxay saareen inay warqado ama telefoon kula hadlaan dad badan oo xabsi ku jirna waa laga soo saare damaanada lagu soo saare sababtaas waxay tahay kaskooda lama lama lama lama maqli doono wax badan sidaa kuu sheegaya kaysaska badan ama ama waxyaalada kaysaskooda sanadka dhammaadkiisa ama ama saddex bilood afar bilood kayskooda lama maqlaayo marka lama rabo qof inuu xabsi ku dhex fadhiyo intaasoo bilood siiba hadduu yahay qof oo dembi gelin hadda haddii laga helo
waa gartay boolice stationada laftigooda dadkii aadi jiray oo saxiixi jiray wiigii ama ama asbuuci dhowr jeer ama maalin walba maxaa laga samaynaya
wa wa wa waa la iska dhaafay hadda qofka oo damaanad lagu soo saaray oo oo oo oo laga rabay inuu police stationka aado maalin walba ama asbuuc walba waa laga waa laga daayay sababtaas waxa waaye waxay xisaabiyeen afartan kun oo qof bishii police station aadaya marka viruska inuu faafo a laga baqaa marka waa la joojiyey kolley dadkan looma ogolo inay dabadda aadaan lama ogolo inay gobol ka baxaan socodkana wuu yaraaday marka fursad ay ku baxsadaan waa yaraaday saas waa fikrad
waa gartay yuusufow ilaa hadda intaa og tahay wax dad soomaaliya oo la ganaaxo ku yimid ama ama looyara raadinaya ma jiraan
weli weli hal qof la ganaaxo iima imaanin kolley sidaa og tahay ganaaxyada wax badanaa ka shaqeeyaani marka sidaa ku sheegaya ganaaxyada isla dibceliskiila aa ku sheegaya waa marka haddii aa haysatid marmarsiyo oo oo fiican ama haddaa tahay qof lacagta ku yar ama haddaa tahay ama ama digniin fiican lagu siinin markii lagu ganaaxay waxaa la iska rabaa booliiska waxaa laga rabaa inay isticmaalaan caqligooda oo oo oo wax loo yaqaano reasonable inay discretion inay isticmaalaan marka ina inay ka fikiraan waa qofka marka warkaa laga soo daayay gabar oo oo oo gaari barasho loo ganaaxay kun lix boqol iyo iyo iyo konton doolar waa ganaaxa gabadhaas ganaaxeeda dibaa loo celiyey waa laga tirtiray marka tusaale waa taas marka dadka waxaa laga rabaa inay kolley dadaalaan oo guriga joogaan laakiin haddii la ganaaxo ay marmarsiyo fiican haystaan waa waa waxay waxay fiican tahay inay u tagaan lawyer anoo kale oo oo la kaalmeeyo siiba lacagtan lacag badan waayo kun iyo lix boqol waayo waxaa ku dari lahaa waa taladan waa tala guud ah sharcigan waa maalinba maalin isbedelaya marka waxa waxaa laga yaabaa waxaa maanta ka hadlay in uu isbedelo beridan beri ama saad dambe ka kale waxyaalaha qaarkood oo prime ministerka iyo premierka iyo madaxweynaha ay sheegeen qaarkood sharci lama gelinin baarlamaanka lama soo dejin marka sharciga wadankan baarlamaan in laga soo dejiyo waayo marmar waa afkay kasii sheegaan markaasay dejiyaan marka waxaa laga yaabaa in qof walba xaaladooda inuu inuu ka duwan yahay qof kale marka waxa waaye waxaa la rabi lahaa inaan looyar wacan anoo kale anigima waxaa u shaqeeyaa areada harriburg west marka iyo iyo iyo surrounding areas iyo xaafadaha u dhow marka west harriburg legal service ay wici karaan hay-ado kalena way jiraan kulligood way shaqeynayaan telefoonka ay dadka ka aalmeyn karaan waxaa laga yaabaa inuu- inuu yiraahdo face to faceka ama aragga inay inay wejiweji inay isku arkaan Een, marka waxaa u sheegi lahaa qof walba inay dadkaas raadsadaan ee haddee cilad arkaan oo ku saabsan fayraskan
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho